iyadoo xildhibaanadu dastuurka ay ku qoran tahay jubbaland waa toddobaatan iyo shan xildhibaan muddo ayaana soo wadnay xuritaankooda dhowr bilooda ayay kasoo bilaabanaysay wacyigelinta bulshada iyo odayaasha la keeno oo maxaa ku dhahaa iyo odayaasha soo xusha kadibna in aan listigii finalka ahaa shalay soo saarnay xalayna aan ku dhawaaqnay fiidnimadii maantana la dhaariyey wixii berrina ka dambeeyana ay dee hawshooda hogaansanayaan oo qofka ugu weyn sida dastuurka qabo uu maanta guddoomiye ukumeer gaara u noqday waxaa xigay waa in guddoonkii la doorto kadibna madaxweynihii lagu xujisiiyo insha allah laakiin dhinac kale waxaa jira xildhibaano kale oo iyagana lasoo doortay maxay ku kala duwan yihin markaa labada dhinac anigu cid kale ma ogi anigu waxaan ogahay un xildhibaanada annaga aan ka shaqeynaynay muddada dheer oo maanta la dhaariyay kuwan baan ogahay sida muuqata waxaa jirta kalsooni darro u dhaxaysa dadka mucaaradka ee murashaxiinta ee tartamaya iyo guddiga aada idinku madaxda u tahay maxaa keenay bay kula tahay kalsooni darradaas walo kalsooni darro loo dhaxaysa ma jiro musharaxiintanada annaga hadda musharaxiinta nooca waxa weye waa wa wa waa toddoba musharax waxayna diyaar u yihiin inay tartamaan cambaynkoodii bayna wataan guddigana shaqadiisii u u ayaga dee shuruucdii iyo wixii laga rabay iyo wixii ayaga xuquuqu lahaayeen ba horey ba la wadaagay hawshoodina way wataan marka wax haba yaraatee ee misunderstanding oo naga dhexeeya anag annaga iyo iyo musharaxiinta ma jiraan laakiin maadaama tihiin guddigii dhexdhexaadka ahayd ee arrintan u xil saarneyd haddiiba ay jiraan dad kale oo ka cabanaya oo ilaa heer ay gaadheen inay iyaguna guddi kala samaystaan oo ay xildhibaano kale soo doortaan miyayna hawshiin ahayn marka hore inaad idinku ka shaqaysaan sidii dadka laiskugu soo dhoweyn lahaa walaal walaal annagu siyaasiyiin ma nihin annagu waxaan ku shaqaynaa sharciga waxaan nahay dad oo oo oo ka shaqeeya oo technical ah marka siyaasadda ciddii mucaarada iyo ciddii maxaafida annaga kulligood waa udhaxaynaa marka taa waxaan umalaynayaa qolada siyaasiyiinta inay inay ku haboon tahay wixii dib heshiisiin iyo dabasugtaanka laakiin annagu waxaanu ku shaqaynayno waxa weye waa xeerar iyo shuruuc iyo dastuur intaan baan anagu ku shaqaynaa taasna waxay udhexaysaa reer jubbaland oo dhan cid gaara oo aan u shaqayno iyo cid gaara oo arrintaas ay nagala dhexaysaan ma jiro dalka dhan baan usugana waa imisa tirada musharaxiinta ilaa imika aada diiwaan geliseen sagaal bay ahaayeen laba ka mid ihii waraaqihii markii ay qaateen kadib way way way ma aysan nagu soo celinin marka waxaan ugu qaadanay inay ka laabteen toddobadii kale ayaa maxaan ku dhahaa ayaa diyaara oo u dhamaystiran tahay hawshoodii marka laga reebo hal musharax oo aan rajeynayno in shuruudii qaarkood laga yaabo in ay wax loogu dhiman yihin laakiin lixda kale waa diyaar waraaqahoodii iyo waxoodiina iyo shahaadooyinkoodina qaa waa goorma waktiga kama dambaysta ah ee doorashada la qabanaya waxaan weligana sheegi jirnay inaysan bishan agosta dhaafi ayna dhaafaynin horey baan jadwal bishii julaay afarteedii baan dejinay schedualkeeda welikii baan ku soconaa waxaa weye haddana finalkii baan maraynaa waxaan rajeynayaa maanta berri haddii la ihaado iyo labadan berri oo soo socotaa waxaan dooran doonaa guddoonka kadib maalinta iyo saacadda aan madaxweynaha dooranayno muddo aanu sheegnay oo ilaa labiiyo labaatanka ayaa jirtay marka xilligaas iyo oo iyo xilligaa aanu dhaxnay marka intaa udhexaysa insha allah ayaan maalinteeda iyo saacaddeeda ka sheegi doona kalsooni intee lag baad ka qabtaa in doorashadu ay sidii la rabay u dhacdo doorashadana walaalo waa mid dadban ma aha mid one man one vowd sida adduunyada ka jirta soomaaliyana dee nooca unba waayahan ka socda waxa weye waa wa wa waa geedi socod baan ku jirnaa waan guuraynaa waxa weye waa dimuqraadiyad bilow ah marka ma dhahaya aniga sidii u fiicnayd weye laakiin inta anaga aan awoodno iyo sida nooca ay tahay doorashada ee aan anaga u sameynay waxaan aaminsanahay dariiqii loo baahnaa inaan marno